imminka waxaynu akhrinaynaa cutubka sagaalaad ee matayos curyaankii la bogsiiyey markaasuu doonni fuulay oo dhanka kale u tallaabay oo magaaladiisii yimid kolkaasay waxay u keeneen nin curyaan ah oo sariir ku jiifa ciise oo rumaysadkooda arka ayaa ninkii curyaanka ahaa ku yidhi wiilkow kalsoonow dembiyadaadu waa kaa cafiyan yihiin kolkaasaa qaar culimmada ah waxay isku yidhaahdeen ninkan waa caytamayaa ciise oo fikraddooda garanaya ayaa ku yidhi maxaad haddaba shar ugu fikiraysaan qalbiyadiinna iyomaa hawl yar in la yidhaahdo dembiyadaadu waa cafiyan yihiin ama in la yidhaahdo kac oo soco laakiin si aad ku garataan in wiilka aadanuhu dhulka ku leeyahay amar uu dembiyada ku cafiyo markaasuu kii curyaanka ahaa ku yidhi kac oo sariirtaada qaado oo gurigaaga tag markaasuu kacay oo gurigiisii tegey laakiin dadkii badnaa goortay arkeen way baqeen oo ilaah ammaaneen kan amar caynkan oo kale ah dadka siiyey u yeedhidda laawi ciise kolkuu meeshaas ka tegey intuu socday ayuu wuxuu arkay nin la odhan jiray matayos oo fadhiya meeshii canshuurta lagu qaado oo wuxuu ku yidhi isoo raac markaasuu kacay oo raacay oo waxaa dhacay goortii ciise guriga cunto u fadhiistay in canshuur qaadayaal iyo dembiilayaal badanu yimaadeen oo ay la fadhiisteen ciise iyo xertiisa goortii farrisiintu arkeen ayay xertiisii ku yidhaahdeen macallinkiinnu muxuu canshuurqaadayaasha iyo dembiilayaasha ula cunaa laakiin goortuu maqlay wuxuu yidhi kuwa ladan dhakhtarka uma baahna laakiin kuwa buka ayaa u baahan laakiin taga oo barta hadalkan micnihiisa waxaan doonayaa naxariis ee ma aha allabari waayo uma aan imaanin inaan kuwa xaqa ah u yeedho laakiin inaan dembiilayaasha u yeedho ayaan u imid wax soonka ku saabsan markaas waxaa u timid xertii yooxanaa iyagoo leh annaga iyo farrisiintu maxaannu dhaaxa u soonnaa laakiin xertaadu ay u soomi weydaa markaasaa ciise ku yidhi dadka aroosku ma barooran karaan intuu aroosku la joogo laakiin waxaa imaan doona maalmaha arooska laga qaadi doono markaasay soomi doonaan ninna karriin cusub kuma tolo dhar duug ah waayo tan lagu buuxin lahaa ayaa dharka ka go'da oo jeexdintu waa ka sii xumaataa qamri cusubna laguma shubo qarbado duug ah haddii kale qarbadadda ayaa qarxaya qamriguna waa daadanayaa qarbadadduna waa hallaabayaan laakiin qamri cusubse waxaa lagu shubaa qarbado cusub labaduba waa sii raagayaan yayros gabadhiisii iyo naagtii dhiigbixidda qabtay intuu waxaan kula hadlayey waxaa u yimid taliye oo u sujuuday oo ku yidhi gabadhaydu haddeer bay dhimatay laakiin kaalay oo gacantaada saar oo way noolaanaysaa markaasaa ciise kacay oo raacay isaga iyo xertiisiiba kolkaas naag laba iyo toban sannadood dhiigbixid qabtay ayaa dhabarkiisa timid oo taabatay maradiisa darafteeda waayo waxay isku tidhi haddaan maradiisa iska taabto uun waan bogsanayaa laakiin ciise intuu ku soo jeestay oo arkay ayuu wuxuu ku yidhi gabadhay kalsoonow rumaysadkaaga ayaa ku bogsiiyey oo naagtii baa saacaddaas bogsatay ciise goortuu guriga taliyaha galay oo arkay kuwa bibiilayaasha yeeryeerinaya iyo dadka buuqaya wuxuu ku yidhi ka leexda yartu ma dhiman waase huradaa wayna ku qosleen laakiin markii dadkii badnaa la saaray ayuu galay oo gacanteeda qabtay yartiina waa kacday markaasaa warkaasu dalkaas oo dhan gaadhay laba nin oo indhalac ciise intuu meeshaas ka tegayey waxaa daba socday laba nin oo indhalac iyagoo qaylinaya oo leh ina daa'uudow noo naxariiso goortuu guriga galay ayay nimankii indhaha la'aa u yimaadeen markaasaa ciise wuxuu ku yidhi ma rumaysan tihiin inaan waxaan yeeli karo waxay ku yidhaahdeen haa sayidow markaasuu indhahooda taabtay isagoo leh sida rumaysadkiinnu yahay ha idiin noqoto markaasaa indhahoodii furmeen ciise aad buu u amray oo ku yidhi iska jira ninna yaannu ogaan laakiin iyagu way baxeen oo warkiisa ku fidiyeen dhulkaas oo dhan nin carabla oo jinni qaba kolkay baxeen bal eeg waxaa loo keenay nin carabla oo jinni qaba oo goortii jinnigii la saaray ninkii carabka la'aa waa hadlay dadkii badnaana way yaabeen oo waxay yidhaahdeen sidaas oo kale israa'iil weligeed laguma arag laakiin farrisiintii waxay yidhaahdeen wuxuu jinniyada ku eryaa madaxa jinniyada ciise wuxuu ku wareegay magaalooyinka iyo tuulooyinka oo dhan oo sinagoogyadooda ayuu wax ku barayey oo injiilka boqortooyadii ku wacdinayey oo bugto walba iyo cudur walba ayuu bogsiinayey masiixa dadkuu u naxariistay laakiin goortuu dadkii badnaa arkay ayuu u naxariistay waayo way dhibaataysnaayeen oo kala fidhiidhsanaayeen sidii ido aan adhijir lahayn markaasuu xertiisii ku yidhi waxa beerta laga goynayaa way badan yihiin shaqaalayaashuse way yar yihiin sidaa darteed sayidka baydhgooska barya inuu shaqaalayaal beertiisa u soo diro